asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idma hayo aynu howlaha farada badan isugu keenno waana xubin murtiyeedeenna la dhihi karo waa mid ayeye ka soo gaadha waana xubin murtiyeedeenna la dhihi karo waa mid afka aas aas u ah waana xubin murtiyeedeenna la dhihi karo waa mid lama hilmaamaan ah xubinteennaas iyadaa ayaynu badanaa halkan ku wadaagnaa innaga oo rabna inaynu dheelitirno murtiyaha afka iyo odhaahaha iyo waxyaabaha ku duugan waana xubinta mararka qaarkood aan ku turjinno mahmaayaha iyo sida ay ku imaadeen ee macquulka ahayd waana xubinta mararka qaarkood aan kaga sheekayno heesaha iyo waxyaalaha khuseeya waana xubinta mararka qaarkood aan ku tilmaanno odhaaho iyo sheekooyin caan ah oo la yaqaano dadkii ay ka ahaadeen waana xubinta murtada maanta oo la dhihi karo waa mid qaangaadh noqotay oo aan ahayn maanta saqiir iyo garab jilic intaba teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga ah qayb ka mid ah haddii eebe idmo saaad ogtiinba dhegeystayaal doqonnimadu waa shay aad u liita waxyaalaha doqonnimadu ay inay liidato ku tusahay waxaa ka mid a ma ahan waxyaalaha laga dawoobo qayb kama ay aha oo doqonnimada lagama dawoobo sideedaba waxyaalaha qofka hadduu waasho waxaa laga yaabaa in uu dawo helo oo la daweeyo oo uu dar ilaahay u biskoodo laakiin ruux hadduu doqon doqon yahay dee doqonnimadiisaasu weligii doqonkaas ayuu ahaanayaa isma bedelayo doqonnimaduna waa cillad markaas maaragtay rabaani aho dadka uun ilaahay inuu gees ka mariyo in looga duceeyo ayay ku wacan tahay marka waxaa weeye doqonnimadiiyo iyo maaragtay iyo waalidu markii la isbarbar dhigo waxaa ka fiican waalidaa ka fiican waalidu waa xanuun oo xanuunka waa la daweyn karaa laakiin doqonnimadu xanuun ma ahan soomaalidu marka doqonnimada aad bay u necbayd walow waayahan dambe aad moodid in gebigeedu doqomo ay noqotay oo ay wax un doqomadu sameeyaan iyo doqomo ay u hogaansantay iyo danaystayaal oo ceebaha soomaalida kusoo kordhay ay qayb ka tahay doqomadiiyo danaystayaasha intii loo hogaansami lahaana in doqomo caadi a la noqdo ayaa ka wanaagsan soomaalidii hore marka waa tan erayadii ay dheheen markay doqonnimada ka digahayeen waxa uu yidhi waxaa la yidhi nin ragihii maalin buu kaa oohiyaa nin ragihii maalin buu kaa oohiyaa balse nacasku maalin kaste ayuu oohin ku badaa nin ragihii hal maalinah ayuu kaa oohiyaa balse nacasku maalin kaste ayuu oohin ku badaa waa xaqiiqo oo dee nacasku maalin walba wax laga yaqiiqsado wax la noco waxa laga ooyo wax liita waxaan wanaagsanayn waxaan fiicnayn yuu intaa ku dhaqmahayaa oo uu samaynhayaa waawna isla quman yahay marka mar walba nacasiintu waxay samaynhayaan wax laga ooyo waa tahay laakiin nin ragii hal mar oo khalad ah yaa laga yaabaa inuu galo oo khaladkaasna haddii la saxo uu maaragtay uu isaga laftiisu uu ka qoordhiibto oo uu dhaho arrintaa iyadaa qoordhiibashaan ka keenay ama waa raaligelin baan ka bixinhayaa nacaskus raaligelinna ma ogolo maalin walbana wixiisii ayuu walaaqanhayaayo taasaa waxay keenaysaa inuu maalin walba kaa oohiyo ama ficil laga ooyo uu ku bado saasay u dhaheen odayaasheenii aqliga badnaa ee maaragtay maahiriinta ahaa dhamaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi nin daacay ma dilna